guddigu waxa uu ka codsanayaa dhinacyada khilaafka soo kala dhex galay in ee golaha shacabka inay joojiyaan dhammaan ololaha siyaasadeed iyo fariimaha warbaahinta la isku wadaarsanayo ee ku wajahan khilaafka mooshinka ka dhashay inta xal laga gaarayo arrimaha kale ee la xidhiidha khilaafka guddigu waxa uu soo dhaweynayaa aqbalaadda guddoomiyaha golaha shacabka uu aqbalay maarso sideed iyo toban laba kun iyo sideed iyo toban sharciyada mooshinka khilaafka dhaliyey guddigu waxa uu u baaqayaa guddoonka golaha shacabka in la qabto shirka guddiga joogtada ah sida ugu dhaqsaha badan si loo agaasimo abraaca mooshinka ka yaala guddoomiyaha golaha shacabka guddiga aqalka sare ee ka qayb qaadanaya xalinka khilaafka golaha shacabka waxa uu balan qaadayaa inuu diyaar u yahay inuu korjooge ahaan uga qayb qaato shirka guddiga joogtada guddiga waxa uu soo jeedinayaa in mooshinka maamulkiisa loo maro si waafaqsan qodobka lixdan iyo shanaad farqadiisa afraad ee dastuurka federaalka soomaaliya iyo qodobka sagaalaad farqadiisa afraad ee xeer hoosaadka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya